بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث ساكنة شل وحان صمرني الاسم وعلامات الاسم علامات اسم كان صمرنا علامات اسم كمال إنه حرين waxaan soo marnay calaamaatul ismi inay tahay khafdo iyo hoos dhig meel walba hoos dhigu ku aragto muxuu noqonayaa waa isim tanwiin iyo laba shaqal ayadana meeshaad ku aragto waa isim al waxa ay gashana waa isim xuruuful khafdi waxay ka hormaraan oy yacni galaanna waa isim xuruuful qasam oo xuruuftii dhaarta ah ayaguna waxay galaan waa isim intaas waa khulaasaadki khulaasadii calaamadaha isimka uu lahaa ficilka calaamaad ma leeyahay waxaana la rabaa mid walboo ka mid ah inaa calaamaadkiin calaamaadkiisa aada gooni u xirtaan mid walboo ka mid a inaa calaamaadkiisa gooni u xirtaan wixii ficil leeyahana aada ficil ku ogaataan wixii isim leeyahana isimka lagu ogaado wuxuu yidhi walficilu ficilka ficilka horaa usoo tacriifinay waxa uu yahay oo waxaa la yidhi waa kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha waqtaranat baxad اlasminati halaaثa waa kelimad macno kugu tusinaysa naf ahaanteeda lana xiriirsanaysa zamanada saddexdaa mid ka mid a zamanada saddexdaa waa maxay almaadi oo wixii tegay ah alxaadir oo waqtiga la jooga ah iyo almustaqbal oo ah waqtiga imaanaya soo socda saddexdaa zamanku ma ka baxaya saddexdaa zamanka kaba ka bixi maayo maanta waan joognaa shalana waa lasoo dhaafay berrina waa imaan doontaa zamankuna sidiisaba saddexdaas u qaybsamaa marka ficilku waa kelimad macno ku tusinaysa naf ahaanteeda laakiin la xiriirta saddexda zaman mid ka mid ah qeybta dambe tacriifka maxay uga duwan tahay inta hore waxay iska waafaqsan yihiin waa maxay isimkay iska waafaqsan yihiin isimka meeshay ku kala duwanaadeen waa meesha u dambeysa meesha la yidhi mid ficilka waqtaranad isimka maxaa la yidhi walam taqtarin waa loo diiday waayahay ficilka tacriifkiisa waa kaa calaamaadkiisa waa maxa maxaa lagu garanayaa shaygu inuu ficil yahay ficilka markaan lama kala qaadin sheikhu raxmatullahi calayh ficilkii kalama qaadin calaamadahan ficilku saddex qaybood oo u qaybsamaa waa noo imaan doonaa baabulficli laakiin ka hor dhici mayno sida duuduubkay hadda uu noogu sheegay annagana duuduub u qaadanaynaa meeshuu noogu faahfaahiyay markaan gaarno uu ku qaybinayana halkaas annaguna ku qaybsanaynaa ilan sheekh wuxuu uga tegay halkan ujeeddo waayo soo maaha waa in ardayga aan lagu ballaarin oo aan maskaxdiisa la saarin wuxuusan qaadi karin hadda si guud oo calaamaadkii ficilka noogu sheegay sidaas guud inaan ufahmno waa muhiim wuxuu yihi walficilu ficilka yucrafu waxaa lagu gartaa biqad ayaa lagu gartaa qad ayaa lagu gartaa markuu ku leeyahay inaan mid ku baraarugno waa muhiim ficil walba qad ha ka raadinin inay gasho waxaa laga yaabaa inaad u qaadataan ficilka haddii mar qad aad ka weysaan tusaaluhu inuusan ficil ahayn ma ahan sidaa laakiin ma qaado karaa waay ma aqbali karaa hadduu aqbali karo waa ku fiirine haddii horta qad ay ku jirto waa caddahayo waa ku jirtaa markaa tusaalahaba haddii lagugu keeno laakiin haddii lagugu keeni waayo ficilnimadii miyaa u diideysaa maya qad ayaa soo qaadee waa ku fiirine ma geli kartaa mase ma gelayso hadday geli karto maxaa xukumaysaa markaa inuu ficilkii yahay haddaysan geli karin waxaa leedahay ficil ma ah walficlu yucrafu ficilka waxaa lagu gartaa biqad ayaa lagu gartaa inay qad gasho arrinta hadda aan sheegnay tusaalaheeda waxaad leedahay masalan qaama zaydun qaama waxaan fiirinaynaa ficil ma yahay mise maaha calaamaadkii ficilka ee hadda aan qaadanno ugu horeysa waa maxay waa qad soo maaha qaama qad ka hormari ku fiiri ma qaadan kartaa qad qaama zaydun ma la dhihi karaa idan waa ficil marka hore qaama waa ka reebna qad soo maaha saas ayadoo uga reeban ayaa waxaa laga yaabaa tusaalooyinka in lagugu keeno ha dhihin qad kuma jirto shardi maaha inay qad mar walba taagan tahay laakiin maxaa shardiya inay aqbali kartaa shardiga farqigaan udhexeeya inay aqbali karto iyo inay mar walba ku jirto soo maaha farqigaa udhexeeya waa inay aqbali karto hadday aqbali karto waa ficil haddaysan aqbali karin maya ficilkaas ma aha walficlu ficilku yucrafu waxaa lagu gartaa biqad qad ayaa lagu gartaa ay biqabuuli qad qad aqbalideedaa lagu gartaa dukuulka shardi mee waa qabuul biqabuuli qad ayaa lagu gartaa qad ma aqbali karaa mase ma aqbali karo wasiini iyo siin inay geli karto ayada laftirkeeda mar walba inay ku jirta shardi ma waa aqbalid siin inay aqbali kartaa lagu gartaa siin maxaa ula jee loola jeedaa bimacnaa waa siin ku tusinaysa mustaqbal iyo wax soo socda sayaquulu sufahaau qur-aanka soo kuma jirto sayaquulu waxay dhihi doonaan asufahaau maangaabyadii waa munaafiqiin iyo yahuud iyo mushrikiin dhammaan maangaabyo waaye waa ducafaau lcuquul alla wuxuu yihi waxay dhihi doonaan maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu caleyh maxaa ka jeediyey qibladii u jeeday moxamed waa kan baytulmaqdis ka leexday kacbada aadaye muxuu uga leexday saasay dhihi doonaan shaahidkeenu waxa waaye sayaquulu yaquulu oo siin la socon soo lagama yaabo inaan isticmaalno yaquulu wuxuu leeyahay yaquulu markaan siin ku fiirina ma gelaysaa way gelaysaa waxaa leedahay sayaquulu idan hadday siinta ku jirtana waa kuwa calaamaddu waa caddahay haddaysan ku jirinna waad ku fiirine ma gelaysaa mase ma gelayso wa sawfa iyo sawfa sawfa meelo badan qur-aanka uga jirtaa kalaa sawfa taclamuun uma kalaa sawfa taclamuun sawfa taclamuun sawfa taclamuuna waad ogaan doontaan waa iyaduna waa tahdiid iyo hanjabaad sawfa goor dambe ayaa taclamuuna ogaan doontaan sawfada marka mustaqbal ay kutusaa iyadana sida siintoo kale laakiin soofada si xel dheer idan taclamuuna oo biduuni sawfa ah soo lama isticmaali karo taclamuuna oo sawfa la socon laakiin maxaan ku fiirinaynaa ma qaadanaysaa mase ma qaadanayso yaquumu zaydun ku fiiri siin sayaquumu zaydun soo ku ansixi mayso ku fiiri sawfa sawfa yaquumu zaydun idan waa aqbasha soo maa siinkiina waa aqbalay sawfana waa aqbalay yaquulu markaa maxay noqona yaquumu markaa maxay noqonaysaa yaquumu waa ficil calaamadiisuna waa dukuulu siin ama qabuulu siin ama sawfa siin iyo sawfa inuu aqbalayo mar walba gelidda shardi ma ahe waa aqbalidaa shardi wa taai ta'niifi assaakina ta'dii dhidiga asaakinati ee reebaneed ataniid waa dhidiga labya dhidig soo looma qaybiyo a dhidigaa loo isticmaalaa yacni waa mu'anath taa ta'niihi saakina ayadana waa inuu aqbali karo ficilku oo qaama zaydun kuday taa-u ta'niihi saakina taadaasna waa reebantee ogow ta shaqlan maaha reebka waa la yaqaan soo maha reebaa saaran taadaasi qaama kuday ta'daas gadaal uga dar qaamat qacada waxaa leedahay qacadat qaala markaad dumar isticmaalaysa waxaa leedahay qaalat waxay tihi qaalat caaishatu radia allahu canha soo axaadiidka kuma arkin ayadoo leeyahay qaalat idan ta'dii aqbash qaala mar walba inay ta'da ku jirta miya ma ahan laakiin markaan rabna inaan ogaano inay qaala ficil tahay in kale waxyaabahan ku ogaanaynay calaamaadkan ku fiirinayna maxaa ka mid ah inaan ta'da ku dayno ta'daanaan ku fiirinaynaa hadday noo aqbali karto waa ficil haddaysan noo aqbali karinna may tusaale ahaan isimkii aan soo marnay muxamed soo isim maahayn qad ma geli qad muxamed carabi jira miya qad muxamed wax jira maaha lama isticmaalo sawfa moxamedna ma jirto iyo iyo sa moxamed oo siinaa laga hormarina laleeyahy moxamedna taa ta'niid hadda ma ku xiri kartaa ma ku xiri karti ma qaadanayo idan calaamaadka halkan aan ku aragnay isimka kaa yeeli maayo calaamaadkan marka maxaan ku ogeynaynaa shaygu galo inuu yahay shaygu galo muxuu noqonayaa ficil inuu yahay kelimadaad ku aragta calaamaadkan waa ficil ficilkaasi noocow sii yahay waa kala duwan yihiin calaamaadkanna way qaybsamaan ficilada qaybahay kala yihiin ayay ula kala gaar yihiin qaybna ficil mudaarica la gaara qayb maadiya la gaara taas waa u tegi doonaa insha allahu tacaala laakiin hadda waxaan rabnaa inaan ogaano calaamaadkan inuu leeyahay ficilka annagoo markaa ficilka ka soocaynaa maxaan ka soocaynaa can ilismi isimkiaan ka soocaynaa ficil marka waxaa lagu gartaa inay qad gasho inay qad gasho qad aflaxa almu'minuun qur-aanka soo kuma jirto qad aflaxa aflaxa ficil miya mase waa isim ficil miya mase waa isim waa ficil inuu ficil yahay aflaxa maxaan ku garanaynaa qadaa gasha waa baqcaddahay soomaatan gelitaankeeda qad aflaxa horay ka gashay horay ka gashay waxaan leenaha waa ficil qaalat imra'at lcaziiz qaalat imra'at lcaziiz qaalat waa maxay waa ficil maxaan ku garanay taa-u ta'niif assaakina ayaa ku jirta hadda waa ku jirtaa tusaalooyinka aan keena haddaysan ku jirin ficilnimada miyaan u diidaynaa mase waa ku fiirinaynaa intaanan u diidin ka hor waa inaan ku fiirinno ma aqbali karaa mase ma aqbali karno qaalat imra'atu lcaziiz qaalat waxaa la leeyahay soo ma aha markii dumar la sheegaya inay hadalka yidhaahdeen haddii nin raga loo adeegsanayo qaala miyaa la leeyahay haddii marka nin raga loo adeegsanayo qaala la dhihi maayo yacni qaalat la dhihi maayo ee waxaa la leeyahay qaala haddaad marka qaala meel ku aragto lagu yidhaha ma isima mase waa ficil alle waa ficil maxaa ku garantay qad ayaan ku fiirinaya ku fiiri qad qaala soo aqbali mayso waa aqbalaysaa waxaan kaloo ku fiirinayaa taa-u ta'niisi saakina ku fiiri taa-u ta'niisi saakina waxaa leedahay qaalat way aqbalaysaa idan waxaan leedahay waa ficil maxaa yeelay qadna way gelaysaa taa-u ta'niisi saakinana way gelaysaa labada calaamadba waan ku hayaa waxaana xukumayaa inuu ficil yahay waa waadixaan umaleynaa qad marka inay mar walba ku jirto shardi maa laakiin maxaa shardi ah aqbalid alqabuul waxaa shardiya alqabuul waa inay aqbalayso oo ogolaanayso oy qaado karto siniya sawfa ayagu ficilka qaybihiisa un hal ficiloo ka mid ah loo isticmaalahay gaalan waana ka dareemaysaan tusaalooyinka sayaquulu sufahaau sawfa taclamuuna iyo wixii lamid a laakiin ficilka waa ku fiirinaynaa ma aqbalaysaa mase ma aqbalayso haddaan idhahno maalan yaquumu camrun oo aan ku idhahdo yaquumu ma ficila mase maahan haddaad tidhahda ka waran yaquumu ficil maahan maxaa yeele siinna kuma jirto soofana kuma jirto qad kuma jirto taa-u taanida saakina kuma jirto sax miya sax maa kuma jirto awalba shardi nooma ahayn shardigu muxuu ahaa ma aqbali kartaa ku fiiri marka sa yaquumu camrun ma dhihi karnaa idan siinkii waa noo aqbalay sawfa yaquumu camrun ma dhihi karnaa sawfa yaquumu waa dhihi karnaa sawfana waa noo aqbalay soo maaha idan waxaan leenahay siniya sawfa geli karta law siniya sawfana maxay ka mid ahaayeen min calaamaati alficli calaamadaha ficilka lagu gartay ka mid ahaayeen taa u ta'niifi saakina ayadan hadda tusaalooyinkeedu waa sheeg taa u ta'niif asaakina asaakina maxaa ku baxaya midaan saakina ahayn hadda ta'daani waa mid reeban waayo ta'niidna maxaa ku baxaya mudakaraa ku baxaya ha haddii dhidig la sheego labaa ku baxaya idan dhidigaa loo isticmaalaa ta'daanuna waa mid saakina ah oo reeban qaalat ta'da mar walba reebantaa soo maa qaamat qacadat ta'daas reeban waxa la yidhaha ta ta'nid saakina ficilkana waa lagu fiirinaya meeqa calaamad waa intuu u sheegay ficilka qad والsiin وsوفa وta- تأنiiث الsaakinة afar calaamad waa afartaas calaamadood yaa iska leh ficila iska leh ficilaad ku fiirina afartan calaamadood haddaad ka weyso ou aqbali waayo kelimaddu hadday aqbali weyso afartan mid ka mid a waxaan leenaha ficil ma aha waa inaan ka raadinno marka meel kale afartan mid ka mid hadday aqbali weyso waxaan leenaha ficil ma aha isim aan ka fiirinaynaa isimkana maxaan ku baaraynaa iyaduna calaamaadkii aan isimka kusoo marnay haddaan calaamaadka isimka ka weyno maxaan xukumaynaa isim ah haddii isimna noqon waayo ficilna noqon waayo kalaamka qismiga saddexaad oo soo hara muxuu ahaa xarafaa soo haray xaraf unbuu noqonaa markaas wuxuu yidhi sheikhu waalxarfu maa laa yasluxu macahu daliilu اlismi walaa daliilu اlficli xarafku asiga warkiisu waa kooban yahi xaraf waxaa la yidhaahdaa waxaan suubanayn asiga maciisa calaamad isim iyo calaamad ficil midna aysan u suubanayn calaamad isimna ma qaato calaamad ficilna ma qaato labada midna yeeli maayo idan waxaan calaamaat اlficli ka weyno calaamaat اlismi aan ka weyno maxaan ku xukumaynaa xarafaan ku xukumaynaa walidaalika culamada qaar waxay yidhahdaan xarafka calaamadiisu waa calaamad la-aan xarafka calaamadiisu waa calaamad la-aan bimacnaa calaamaat lficlina ma leh calaamaat lxarfina ma lahan intaas in laga waayaana calaamad waa asiga intaas in laga waayo waayo calaamadiisu masalan hal waa xaraf iyo lam hal markaa ku fiiriso calaamaat lismi ma qaadan kartaa khafdo ma ku jirtaa khafdo iyo tanwiin al ma geli kartaa al hal lama yidhaahdo ma gelayso xuruufu lkhafdi hal lama geliyo min hal ilaa hal can hal midna lama yidhaahdo oo xuruufulkhafdiga aan soo marnay geli maayaan xuruufulqasam oo xuruuftii dhaarta ahayd ee saddexdana hal ma gasho maxaan ka weynay calaamaat lismi aan ka weynay aan u nimaadna calaamaat lficli qad ma geli kartaa hal qad hal carabi kuma hadlin hadalkaas luqadan caraba iska leh qad hal maysan dhihin mana isticmaalaan carabkuna waaba ku adagya carabi jira maa qad hal waayahay sii siintana ayadana ma qaadan karto maba lagu dhawaaqi karo sawfa sawfa halna ma yidhaahdo ma qaadan karto taa u taaniisa saakin hal ma geli kartaa halat miyaa la leeyahay maya idan calaamaadkii oo dhan kuwa isimkii iyo kuwa ficilkii markaan hal ku fiirinay miday qaadato ma jirtaa markaas maxaan xukumaynaa xaraf inay tahay xarafku asiga calaamadiisu waxa waaye inaysan u suubanayn calaamat lismi iyo calaamat lficli labadaba maa laa yasluxu waa midaysan suubanayn macahu asiga maciisa daliilu lismi daliilku waa maxa calaamat lismi waa daliilka calaamadu ka wadaa calaamada isimka aysan suubanayn asiga maci walaa daliilu lficli walaa calaamat lficl calaamat lficlina aysan u suubanayn waa midaan calaamat lismina u suubanayn oon qaado karin calaamat lficlina aan qaado karin xarafku warkiisuna halkaasu kaaga haraya asiga waa inaad calaamadaha iska weyso asiga waxaa ku garanaysaa calaamaat lficli iyo calaamaat lismi inaad ka weyso oo midba mar haddaad ku fiiriso u qaado waayo kaas waxaa xukumaysaa inuu yahay xaraf inuu yahay sida hal iyo lam iyo wixii la mida oo xuruufa waa la fahmaa umalaynaa waayahay ficilka iyo xarafka ayaa ugu dambeeyey cashirkeenna ku saabsanaa calaamaat اlismi iyo calaamaat اlficli calaamaat اlxarfi wallahu aclam salى اllahu calى nabiyina mxamed wعalى alihi وsaxbi aجmaciin